halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida f m-yada geeska afrika iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
sanad wacan oo wanaagsan dhammaantiinba waa kowda bisha janawari ee sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aad idaacaddeenna habeennimo aanu idinkugu haynana waxaa ka mida madaxda puntland iyo galmudug oo muqdisho ku gaaray heshiis lagu dhammaynayo colaadda gaalkacyo waxaana heshiiskan ku jira in gaalkacyo loo sameeyo booliis isku dhaf ah oo iyo weliba talis gaar ahna ka amar qaata iyo in ciidan isku dhaf ah oo boliis ah oo nabadda ka shaqeeya lana dagaalaama argagixisada iyo shiddadan maalin walba dee dhan walbaaba dhanka kale uu ku eedaynayo booliis isku mid ah oo maaragtay isku tababar qaata isku kumaan iyo maaragtay talis leh in magaalada loo sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan
waxaad kaloo idiin haynaa baarlamaanka cusub ee soomaaliya oo doortay guddi shan iyo toban xubnood ka kooban oo maamuli doona doorashada guddoonka labada aqal
waxaa kaloo aad maqli doontaan dalka koonfur afrika oo nin soomaali ah la sheegay inuu dilay gabar horey uu u qabi jiray kadibna isaga isdilay
sagaal iyo soddon qof oo lix iyo toban ay ajanabi yihiin oo ku dhintay weerar xalay lagu qaaday goob sanadka cusub loogu dabaaldegayay magaalada istanbuul ee dalka turkiga barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa la raadinayaa nin hubaysan oo lagu tuhmayay inuu ku dilay soddon iyo sagaal qof kalaab lagu caweeyey saqdii dhexe ee xalay magaalada istanbuul balse waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi in aysan u kala caddayn qofkii ka dambeeyey weerarkaasi sida uu wariyaasha u sheegay ra-iisul wasaaraha turkiga bin cali yildirim ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay soo baxayaan faahfaahino kala duwan balse ay ka shaqaynayaan mas-uuliyiinta ammaanka xaqiijintooda ma jirto cid durbo sheegatay mas-uuliyadda weerarkan lagu qaaday goobta lagu caweeyo oo ay ka buuxeen dad doonaya inay u dabaaldegaan munaasabadda sanadka cusub dadka qaar ayaa sheegaya in ninka dablayda ee weerarkan geysta uu xirnaa dharka guduudan ee munaasabadda kirismaska ee loo yaqaano santa weerarkan ayaa waxaa geystay hal nin oo hubaysan sida ay xaqiijiyeen ciidanka booliska ee burundi wasiirkii bay-adda ee dalkaasi ayaa toogasho lagu dilay saaka afhayeenka booliska ee burundi bieri nakurieki ayaa bartiisa twitterka ku daabacay in emmanuel niyoduru oo konton iyo afar jir ahaa lagu dilay caasimadda dalkaasi ee bujumbura isagoo u sii socday gurigiisa toogashadan lagu dilay ayaa ah midii ugu horreysay ee lala beegsaday siyaasi sare oo reer burundi ah tan iyo markii uu muran qalalaaso dhaliyey uu ka dhashay doorashada dalkaasi kadib markii uu isu soo sharaxay madaxweynaha dalkaasi bieri nikorisasa markii saddexaad inuu xilka qabto hay-adaha xuquuqda insaanka u dooda ayaa ka digaya in waddanka yar uu qarka u saaran yahay inuu gumaad ka dhaco islamarkaasna ugu baaqaya caalamka inay ka hortag sameeyaan mar dhow ayay ahayd markii ay hadahani baahiyeen dukumiinti ay ku soo bandhigayaan gaboodfallada ka dhaca dalkaasi warbixinta ayaa lagu sheegay gaboodfallada dowladda inay ka mid yihiin dil jirdil kufsi iyo dad la waayey tan iyo markii uu muranka ka dhashay isa sharaxaadii saddexaad ee madaxweynaha dalkaasi sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in in ka badan kun qof la dilay boqolaal la waayey meesha ay jaan iyo cirib dhigeen kumanaan dad ahna ay ka qaxayaan dalka sida la shaaciyey dhibaatooyinka ugu badan ee waxaa geysto maleeshiyaa dhallinyaro u badan iyo ciidamada nabad sugidda ee dalka saraakiisha ku sugan waqooyiga dalka waa koonfurta dalka ciraaq ayaa sheegay in rag hubaysan oo wata waxyaabaha qarxa iyo gaari ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ay weerareen bar kontarool oo ay booliisku joogeen toddoba qof ayaa lagu soo warramaya in weerarkaasi ay ku dhinteen mas-uuliyiinta ciraaq ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi maanta oo axadda ah meel u dhow magaalada kaadisiya oo markaasi boqol iyo siddeetan kilomitir koonfur kaga beegan magaalada caasimadda ee baqdaad dhammaan dadka weerarkan soo qaaday ayaa lagu dila weerarkaasi oo ay sheegatay kooxda isis afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq sacad maan ayaa sheegay in raggan hubaysani ay u socdeen magaalada najaf si ay markaasi uu ay qaraxyo uga geystaan magaalada najaf ayaa lagu tilmaamaa in ay tahay magaalo diimeed xarun u ah shiicada dalkaasi oo ah garabka ugu badan madaxweynaha kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in dalkiisa uu hadda maraya heerkii ugu dambeeyey ee gebagabada horumarinta gantaalada isaga kala goosha qaaradaha kim yun ayaa hadalka ku sheegay khudbad telefishinka laga sii daayey ee axaddii waqooyiga kuuriya ayaa sanadkii dhammaaday tijaabiyey laba gantaal oo ah kuwa xambaara sunta nukleerka kuwaas oo iyaguna isaga kala goosha caalamka oo dhan xogayaha guud ee qaaramada midoobay ban kimuun ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay hadalka hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ee uu ku sheegay inuu gebagabo u marayo samaysashada gantaalaha qaaradaha ka gudba
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington aan ku bilownay hogaamiyayaasha maamulada puntland iyo galmudug ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho uga dhawaaqay heshiis ay sheegeen inay ka gaareen colaadda magaalada gaalkacyo qodobada ugu muhiimsan ee labada dhinac ay ku heshiiyeen ayaa ah in magaalada gaalkacyo loo sameeyo booliis isku dhaf ah oo talis qura ka amar qaata kulankan ayaa labada dhinac ee heshiiska ay kaga dhawaaqeen waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid iyo weliba wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya madaxweynaha puntland cabdiweli cali gaas ayaa saxaafadda u sheegay go-aamada ay labada dhinac isla gaareen
go-aamo yani fiican baa laysla qaatay oo ay ka mid tahay in ciidamada lakala kaxeeyo oo ciidamadaasi magaalada ay noqoto magaalo nabadeed colaad ka caagan in si degdeg ah loo fasaxo isu socodka gaadiidka iyo dalka dhibaato dhaqaale runtii oo burbur dhaqaale ayaa soo gaaray labada dhinacba arintaasna maaragtay si degdega arintaasna loo xaliyo oo dadku ganacsigoodii isu socodkoodii loo ogolaado iyo in ciidan isku dhaf ah oo boliis ah oo nabadda ka shaqeeya lana dagaalama argagixisada iyo shidadan maalin walba dee dhan walbaaba dhanka kale uu ku eedaynayo mushkiladaha jira in maamulkuna wada shaqeeyo boliiskuna wada shaqeeyo arrimahaasna halkama dambayse la isaga yimaado madaxdu anaga iyo cabdikariim iyo ciddii kale oo nagu soo biiraysaba aan isaga nimaadno bisha february bilowgeeda
madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna kulankaasi ka sheegay in haddii heshiiska la gaaray ay labada dhinac fuliyaan ay taasi horseedi karto in magaalada gaalkacyo ay nabad ku soo noqoto waxaan dhammaan waxgaradka iyo dadka maaragtay ka reer gaalkacyood u soo jeedinaynaa in magaalada nabadeeda iyo xasiloonideeda la soo celiyo magaalada isku socodkeedii iyo ganacsigeediina dib loo furo dhammaan jidgooyooyinka magaalada dhinacyadeeda kala duwan yaalana la qaado iyadoo la fulinayo heshiiskan asaga ah la fulinayo iyo qodobka saddexaad oo ah si magaalada dadka maaragtay argagixisada ah iyo dadka dembiyada labada dhinacba ka geysta ee labada dhinac ku kala dhuumaalaysta loola wada diriro in booliis isku mid ah oo maaragtay isku tababar qaata isku kumaan iyo maaragtay talis leh in magaalada loo sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan dowladda dhexe iyo maaragtay un-kan ay gacan weyn nagala geystaan sidii booliiskaas loo abuuri lahaa waxaan is leenahay saddexdaas qodob haddii si deg deg ah loo fuliyo in magaalada xasiloonideeda nabadeeda soo laabanayso
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa isaguna sheegay in madaxda labada dhinacba ay isku afgarteen in colaadda hab amni ah iyo mid siyaasadeedba loo xaliyo
maanta wadahadal dheer oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed noogu ahaa yani noo guddoonsiinayay runtii waxaan isla werdegnay in arrinta tan hab amni iyo hab siyaasadeed intaba loo xaliyo si magaaladan gaalkacyo ah xuduntii runtii dalka ee u soo noqoto fursaddii ay lahayd ee dhaqaale iyo siyaasadeed ee saameynta ay ku lahayd dalka runtii ay u noqoto magaalo dadkeeda iyo dhaqaalaheeda iyo runtii dad aflaxa iyo dhaqaale aflaxa marka waa sida ay idin sheegeen madaxweynayaasha waa la heshiiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ammaanay heshiiska ay labada dhinac ka gaareen colaadda magaalada gaalkacyo oo uu sheegay inay tahay magaalo muhiim u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga soomaaliya maantana runtii waxaa la qaaday tallaabo kaleo aad u weyn magaalada gaalkacyo sida looga wada dhawaajiyo waa magaalo istaraatiijiga oo muhiim u ah isku xirka dalka iyo maxaan ku raha dhaqdhaqaaqa muxuu ah ganacsiga ee dalka iyo dhoofka xoolaha iyo dhinac walba ayay aad iyo aad muhiim ugu tahay baryahan dambe xoogaa colaadan way soo noqnoqotay laakiin ilaahay idankiis ee markaana waxay u sii socotaa sidii xal abadiye ah oo joogto ah loogu heli lahaa madaxweynayaashu runtii dadaal badan ayay muujiyeen rabitaan badan oo muxuu ahay magaalada iyo deegaankaas inay nabad noqdaan ah aad iyo aad saddexdaas qodob oo muhiimka oo bilowga ahna waa laysku afgartay Ee, mar haddii de ciidamadiina la kala qaado oo dhulkii muxuu ahay colaadii ku jirtay ciidamo la-aanla ay noqdaan mar haddii ee, dhaqdhaqaaqii muxuu ahay ganacsiga iyo dadka iyo gaadiidkii waxaa la- la fasaxay dhinac walba mar haddii booliis midaysan oo magaalada gaalkacyo ay leedahay oo labada dhinac ka koobanoo laysku tababaray oo isla jaan qaaday hal la abuuro la yirin waxaan u malaynayaa niyad samaan badan ayaa halkaa ku jirta iyo dadaal badan Ee, waxaan rajaynaynaa usbuucyada soo socda iyo iyaguna in hore loo sii qaado mar kale oo lagu soo gebagabeeyo oon ugu wada dabaaldegno guusha heshiiskan iyo kuwii ka horreeyey is-afgaradadii jiray oo dhan
maamulada puntland iyo galmudug ayaa horey u gaaray heshiisyo ay ku doonayeen in lagu soo afjaro colaadda gaalkacyo balse markii dambe shaqayn waayey oo midho dhali waayey
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa maanta fadhi ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay isku soo dhex doorteen guddiga doorashada ee maamuli doona doorashada afhayeenada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya warbixintan kooban waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da axmed xasan colaad xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa mar kale ku kulmaya magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka xildhibaanadani ayaa maanta inta badan xoogga ku saarayey qaabka ay iskaga soo dhex xuli lahaayeen xubnaha guddiga doorashada ee la filayo in ay qabanqaabiyaan guddoonka sare ee labada aqal waxaana xildhibaanadu ugu dambayntii ay isku afgarteen inay iska dhex xulaan shan iyo toban xubnood oo ka kooban habka awood qaybsiga beelaha soomaaliyeed guddoonka ku-meel gaarka ee baarlamaanka soomaaliya cismaan cilmi boqorre ayaa sidaasi sheegay in xubnaha baarlamaanka ay maanta ay usoo gudbiyeen shan iyo toban xubnood xubnahaasi ayaa iyagana dooran doona guddoomiye cusub oo daadihiya habka doorashada xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa looga fadhiyaa in si deg dega ay u doortaan guddoonka labada aqal iyo kan madaxweynaha inta aysan dhammaan bishani janawari ee sannadda labada kun toddoba iyo tobanka axmed xasan colaad v o a muqdisho aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo warbixintan inooga soo diray magaalada muqdisho dhinaca kalena magaalada muqdisho waxaa gabagabo ka maraysa doorashada aqalka hoose ee xubnaha ka soo jeeda gobolada waqooyi maanta waxaa la doortay saddex xildhibaan oo ay ku jirto fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ahayd wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya dhinaca kalena ridwaan xirsi maxamed oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeen horey u soo noqday ayaa doorashadii maanta looga adkaaday kursiga uu ku guulaystay cabdifitaax ismaaciil daahir ridwaan xirsi oo v o eda la soo xiriiray ayaa in kursigiisa la boobay oo ergadii saddexda ahayd ee beeshiisa loo diiday inay galaan goobtii doorashada ku andacooday falastiin axmed iimaan ayaa ridwaan xirsi qadka telefoonka ku wareysatay waxayna weydiisay ugu horreyntii sida ay natiijada doorashada uu u arko waxa beeshu ay ka cadanaysay muddo dheer in kursigaa dib loo dhigay maalintii bishu ay ahayd lix iyo tobankii maalin jimcahana doorasho iyadoo aanay maxay tay maalin fasaxa ay tahay baa kursigii waxaa la geliyey doorasho beenbeena waxaa lasoo xariyey in go-aan ergadii beeshu ay fulatay ahayn oo suuqa laga soo qortay oo been abuur ah oo qaarkood aanay beeshoo shaqo ku lahayn maalintaa waa la qabtay musuq maasuqa waa la joojiyey waa la kansalay maanta ta dhacday waa tii oo kale waxaa la abuuray in la keeno ergadii lafteedii la kansalay maalintaa ee komishanka doorashooyinku ay kansaleen ee doorashada darteed loo hakiyey in haddana maanta doorashadii la geliyey oo annagu markii aanu meesha tagnay waxaa iyaguna meesha yimi xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kortoogayaala oo doonayay inay ogaadaan siday wax u socdaan waxaa caddaatay ergadii dhabta ahayd oo dibadda taagan in loo diido inay soo galaan xarunta doorashadu ay ka dhacayso ergada been abuurkaana meesha lasoo geliyo kadibna la yidhaahdo doorashaa dhacday anigu tartankaasi kama qayb gelin wuxuu ahaa runtii sida aan kuu sheegay ama xildhibaanadana waa la wareysan karaaye wax aan muxuu ahaa beesha matelin oo aanay ahayn beeshu waxay shaqo ku leedahay marka ma tagta Halkan ma hoolkii ahayn doorashada basaska anagu aan galnay ma ahayn adigu ma tagta maanta hoolkii doorashada ma ka qayb gashay codaynta markay dhacayso ma joogto maya walaal ma joogin mana ka qayb gelin anagu banaanka ayaanu ka joognay aniga iyo xildhibaanada kale ee kartoogayaasha ah Ee, ma aanan ka qayb gelin codaynna maanan ogeyn mana dhicin arrintaas haba yaraatee marka maxaa uga qayb geli weysa oo banaankaa u joogteen haddii hoolka ay doorasho ka socoto waxaan u waxaan uga qayb geli weynay ergadii dhabta ahaydee beeshu ay lahayd oo banaanka taagan oo loo diiday inay soo gasho sideen doorasho u geli karnaa anagu
haye marka maxaa dhacay kadib doorashada markay dhacday may de annaga hadda mar dambe ayaanu hataa ceeb waxyaabaha ceebta waxaa ka mid a miidiya dowladda aan ku aragnay Een, tartankii hebel baa kusoo baxay lix iyo afartan cod buu kaga gudbadiyey ridwaan xabsi maxamed Ee, meeshana lix iyo afartan xubnood baaba isugu timi waa ceeb ay sameysay miidiyaha dowladdu aada u la yaab la weeye Ee, laakiin meesha doorasho kama dhicin xalaala ergadii ee, muxuu ahaa doorashada geli leeda beeshu ay lahaydna banaanka iyay taagnay marka maxay sam- Waxaa kaloo maxaad inoo sheegay saraakiisha samaynaysaan booliisku ha dadka meesha galay xataa inayna kaadad saxa oo kaadadka coda- oo codaynta saxa inaanay wadan bay noo sheegeen marka sidee kusii daayeen haddayse kaararka wadan booliiska laftooda wallahi te- taas lafteedaa la yaab leh sida ay arrintaas u dhacday Een, waxa weeye een, boolisku waxay nagu yidhaahdeen waxay noo sheegeen qolada commissionka hawshan wadatay in la daloolin kari waayoo dabeedna warqadaha sidaa darteed loo siiyey ayay saasay nagu yidhaahdeen marka ergooyinkii banaanka joogay iyo adiga een, oo kursigan ka mid ahaa musharaxiintii u taagnaa maxaad samaynaysaan Een, kolley arrintan waxaa jirta een, baarlamaanka federaalka ayaa isaga laftiisu runtii gacanta kula jira oo hadda mooshin bay xildhibaanada qaarkood sida ay noo sheegeen ay shalay geeyeen oo arrinta ku saabsanba intaanay dhicin waayo concern badan baa laga qabay marka een, kolley guddida khilaafaadka arrinta iyaguna een, waxa weye waan wargelinay Ee, marka de arrintaasi waxa weye waxay u muuqataa arrinta musuq maasuqa Ee, meelo kale oo dalka ka midana way ka dhacday runtii sida ah, idinku aad ka warhaysaan kaasina waxa uu ahaa ridwaan xirsi oo ka cabanayay kursiga doorashada beeshiisa oo uu ku doodayay in la musuq maasuqay waxaana uu u waramayay falastiin axmed iimaan
sanad wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo oo aad naga dhegaysanaysaan magaalada britoria ee dalka koonfur africa waxaa la sheegayaa in nin soomaali ah uu dilay gabar soomaali ah oo horey ay isku qabeen kadibna uu isagii isdilay ninkan iyo gabadhan ayaa waxay isku dhaleen gabar yar haddaba faahfaahinta dilkan ayaa waxaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay cabdulaahi sheekh mahdi timcadde oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee koonfur africa waa maasantay sandheere walaal waxaa dhacday maanta kowdii duhurnimo dhacdo aada u xanuun badan oo soomaalida south africa ay ku waafariisatay oo weligeedna hore aan ga dhicin dhacdadaas oo ahayd gabar soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyed oo horey isugu qabi jiray oo isku haystay carruur isku dhalay oo kala tegey inuu wiilka soomaaliyeed inta qori soo qaatay oo gabadhi dilay maanta daqiiqado ilaa shan iyo toban daqiiq kadibna waa isaga isdilay labadoodiiba way dhinteen labadoodu waa dhinteen waan gartay marka carruurta isku lahaayeen bal haddaad tiradooda ii sheegtid iyo da- da- da'dooda carruurta isku lahaayeen gabar laba san iyo xoogaa jirta isku lahaayeen waan gartay E, imise sanay kala maqnaayeen haddaad garanaysid dadku waxay sheegayaan wax ka yar mataqaanaa intay kala maqan yihiin waa hal sano adee hal sano iyo sagaal bilood waxay leeyihiin dadka qaar laakiin waxaa loo badinaya inay hal sano kala maqan yihiin waan gartay S- m- waxa uu ku maagay ma xansateen oo ma ogaateen dadka markaan wareysanay qaraabada la ah oon xanta aan ogaanay ama dadka ama gabadha qaraabada la ahaa oo asxaabteeda ay la deganayd tusaaleahaan gabar ay la deganaayeen oo ay wada shaqaynayeen waxay tiri gabadhu waa la guursan rabay nin kalaa shukaansaday muddo shukaansanaya kadibna ina bilahan soo socda miya in la guursadaa la rabay gabadha la aroonso oo ninkaasi u guris geysto waan gartay sida uu u yimid ee uu u dilay iyo ma hesheen faahfaahinteeda sida uu u yimid intaan xogta ka hayno dee anagu marka hore masaajid baan ku jirnay kadib markaan dhacdada maqalnay waa oranay meeshaan tagnay Eh, gabdho badan oo soomaaliya ilaa lix soomaaliyada maanta meeshii ku xanuunsaday oo dhiigga markay arkeen laftigoodii dhulka ku dhaco isbitaal hadda jiifo oo waxay noqon doonaa ilahay ogyahay oo dadkan dhiigga arkay markay arkaan xanuunsaday marka gabdho badan meesha ugu tagnay oo qaarkood suuxsan yihiin markaan tagnay gabar ka mid a gabdhihii guriga joogay ayaan aragnay gabadhi waan wareysanay waxay tiri anigu waxaan deganahay guriga baagsheerkiisa Eh, taagga la isaga furo gurigana waan watay qolkaygaan kasoo baxay asagoo irida taagan aan soo arkay taaggaan iska furay waa idaba maray Su- mana su-aalna maana isweydiin wax maana isweydiinin waxaan u qaatay qof un taag la-aana laakiin gudaha laga oo oo guriga qof u joogo oo laga furi doono ayaan u qaatay waa baxay dukaan baan kasoo adeegtay waan soo laabtay asagoo weli mataqaanaa gudaha barxadda duk- eh, guriga taagan oon laga sii furin eh, qol- qolalkii uu raadinayay qofkuu raadinayay ayaan imaaday bay tiri waxumaana weydiinay baasheerkaygan aaday tiri kadib dhowr daqiiqo ilaa shan daqiiqo kadibna xabad baan maqlay tiri waan gartay marka gabadhii uu qabi jiray bay si uun isku heleen yaa gabadha suuqa sababta waxaa jirtay bay tiri gabar kale oo guriga deeq- eh, deeqada la joogtay ayaa inta daaqada furtay tiri xasan baa taagana deeqoy ka fur Ah, marka labadii marxuum baa deeq iyo xasan la kala yidhahda ha waan gartay maxaad samayseen markaa kadib waxaan samaynay wax dima asagii baa horta cararay inuu baxsado isku dayay laakiin guriga saqafkiisa fuulay markuu guriga saqafkiisa fuulay booliskii baa imaaday markuu booliskii imaaday adiga inti intin toban daqiiqo gudahood booliskii wadanka iyo ambalaas baa imaaday markii la imaaday asagii baa la raadiyey waxaa la bal ninkii hala raadiyey ma dheero gabdhihii gabdha kamid a waxay tiri ninka guriga ku jiraa meel marka saqafka markuu fuulay dad meelo kamid ah oo asaga ehelkiisa baa raadiyey xabad buu soo riday labaad buu- xabad kuu soo riday laba xabad kuu soo riday xabadii saddexaad ayuu asaga isku dhuftay marka meeshaan dhafoorta xabad iskaga qabtay uuna isku dhuftay marka kadib booliskii baa baaray annagaa baarayna ininka hala baxo kadib mataqaanaa ayagii booliskii baa labadii qof baa hawshoodii la wareegay iyo qolihii faransiga ahaa iyo wixii baa la wareegay marka hadda cisbitaalka ayaa loo qaado baadhis baa lagu wadaa meydadkoodii baaris baa lagu wadaa kadib gabadhu laakiin maskaxdeeda baa dhul kusoo daatan soo aragna iyadu Eh, aad iyo aad mucjiso xanuun badan bay ahayd Eh, dadkii south africana waxyaabahay aadka ula yaaba yihiin maanta waxay tahay eh, dad soomaali ah oo isdilhayo annaga dad badan oo ajnabiga waxa- yaa wadanka waa Waan lagu gartay.
laayaa oo wadanka sakuurtiisa waa iska xun yahay tuulooyinka wax ka dhacaan waan Eh, gartay ganacsigaa la isku diraa wax badan baa dhaca laakiin mucjiso ka ba- ka weyn maanta in laba qof oo carruur isku dhashay ay isku dilaan wadankan oo dhibaato inta allaga ay dhacdo waa waan gartay maalintii ugu horreysay soo afrika la maqlo waxaa laga yaabaa wadamada adduunka kale inay ka maqlaan qof soomaali baa la maqlin laakiin maanta inay goobjoog u ahaayeen wixii dhacay inay aad u gargagaxeen waan gartay ma jiraan dad ehelo eh, iyaga oo ah xigto ah oo eh, laga yaabo gabadhaa yare labadooduba ay ka tageen inay eh, daryeelkeeda jiraan.
ay ay ay ga- ay way maaragtay way jiraan dad badanaa ehelada imaaday way jiraan dad badanoo ehelada imaaday arrinta gabadhana kolley waa la qaadi doonaa Eh, xolosheedana waa lala wareegi doonaa jaaliyaduna kolley waxay tiri wixii aan aan waa nambaradan u qornay dadkii xigta ahaa in nala soo xiriiraan wixii dheeraad ah oo ay u baahnaadaan haddii gabadhaan la dirayo oo annaga aan communicationka la fududaynayno iyo haddii wax kale mataqaanaa marka waan kasoo tagnay laakiin xogtii dadkii ehelka ahaa meesha way imaadeen kaasi waxaa u ah cabdulaahi sheekh mahdi timcadde oo ah guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida koonfur afrika oo u waramayay waryaheena maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal oo sanad wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkana diiradda ku saari doonno arrimaha nabadgelyada gobolka banaadir iyo sidoo kale maqaamka magaalada muqdisho ay yeelan doonto maxaa ka hortaagan magaalada muqdisho in ay matalaad ku yeelato dowladda cusub ee soomaaliya dhalanayso dadaal noocees ayuu maamulka gobolka banaadir arrimahaasi u galay maxaase ilaayo hadda u qabsoomay qodobadaas iyo kuwo kale ayaa barnaamijka waxaa igula faaqidi doonaa gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir maxamed axmed diiriye anigoo ah jamaal axmed cismaan ayaa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya barnaamijka intuu socdo waxaa dhegaystayaal su-aalo ku weydiin doonaa martida barnaamijka qaar ka mid a dhegaystayaasha balse aynu ku horreyna ee maxamed axmed diiriye waxaan ugu horreynaan weydiiyey bal inuu sharxaad inaga siiyo nabadgelyada gobolka banaadir maadaama magaalada hadda ay martigelinayso baarlamaanka cusub ee soomaaliya dhowaanahanna la filayo in doorashooyin ay ka dhacaan waxaana uu ku warceliyey maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waxaa ka socday magaalada muqdisho howlihii dee guud ee gobolka banaadir uu hayo maamulka gobolka banaadir iyo dowladii dhexe oo dhan ay joogtay ee shaqooyinkii caadiga ahee ah, toos uga socday waxaa kaloo siyaado ku ahaa in xildhibaanadii aqalka hoose ee somalilan iyo banaadiriga labadaba lagu dooranayay gaadiidka booliiska Een, kadibna waxaa kusoo xigay maaragtay in maalintii dhaweed la dhaariyey ee xildhibaanadii qaranka ee labada aqal Ee, dhammaan marka howlahaas oo dhan howlo oo gobolka banaadir ka dhaca ay ahaayeen Een, waxaana uun ammaanka gobolka banaadir eh, iska kaashanayay ee ciidamada ammaanka heer gobol iyo go- maamulka gobolka banaadir Ee, guddiga amnigana ee, heer qaranna ayaguna dee gacan weyna laga helayay oo een, xagga amniga ku saabsan marka aada iyo aaday u fiicneed Een, waxaa la adkeeyey ammaanka aada loo adkeeyey maalmihii lasoo dhaafay gaar ahaan een, waqtiyadaas aan kuu sheegayo oo dee sida goonida doorashooyinka ay u socdeen een, ama kuwii baarlamaanka ha ahaadeen dhaartii baarlamaanka ama een, labada aqal oo maaragtay banaadiriga iyo maaragtay ha noqdeen somalilan Een, aad iyo aad ammaanka loo adkeeyey waxaa laga yaabaa dee in maalmahaas ammaanka la adkeynayo xoogaa meelo xiran iyo jidad xiran ay xoogaa shacabku dhib kala kulmeen laakiin haddana dee waxay ahayd hawl shacabka gobolka banaadir iyo maamulka iyo ciidamada ammaanka intaba ay isla hayeen magaalada muqdishona ka socotay aad iyo aadayna maaragtay jawi qurxoon ay ilaa iyo hadda ugu socotaa waa tahay waad mahadsan tahay laakiin mararka qaar waxaad u malaysaa in dadku ay ka cabanayaan waddooyinka qaar oo dhagaxaan lagu gooyo hotelada qaarkood oo dhagaxaan waaweyn lagu jaro iyo socodka gaadiidka oo ay xayirmaan dadweynihii oo laga yaabe ardayda qaarkood iskuulaadka aadi lahaa waddooyinka laga xirto taasina ashtaka fara badan baa kasoo yeeraysay ma la waayo xal ka duwan midkaas wallahi de dabcan maalo saad og tahay magaalada muqdisho dee cadowga markii la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed ee shabaabka waxaad u moodaa si gooniya inay maaragtay jecel yihiin mar kasta magaaladaas inay aad u carqaladeeyaan oo mar kasta ay dhibaateeyaan sidaas darteed ee haddana culays gooniyaha sidaan kuu sheega saarnaa oo intii hore ka duneed ka duwan oo doorashooyina ka dhacay kala duwan iyo dhaarinta xildhibaanada marka dee magaaladu ma wada xirnayn laakiin waxaa jiray goobo mucayana oo loogu talagalay maaragtay horena intaan la xirin aada loo baaray oo xaafadahaas iyo degmooyinkaas gaar ahaan doorashooyin ka dhacayaan waxay ahayn degmooyin markii horena aada loo baaray waxa keliyaoo maaragtay dhaqdhaqaaqa la ilaalinayana meelahaas xadidan waxay ahayd gaadiidka inta badan gaadiidka aada iyo aada maaragtay inuusa muddada ay doorashadaasu socoto inuu maaragtay uusa marina la la la xadidayay magaaladuna dee inta kale waa furneed muddo un koobanay xirneed oo oo magaalada dhammaanteed maahana goobahaas aan kuu sheegaya muddo koobanay xirneed oo waxaa laga yaabaa subaxii laba saac ilaa adiga inta ay doorashada socoto lix saac shan saac toddoba saac mar marba intay kusoo gebagabowdo waana maalmo dee maalin kasta xataa maahayna maalmo waxay ahayd doorashada aqalka hoose oo kale markii la qabanayo xildhibaanada gaadiidka booliiska socoto oo kale maalmo ama maalin dhaaf ama laba maalin dhaafay u dhacayday marka dee dabcan waxa aan u soconno iyo meesha aan higsanayna waxay ka weyn tahay maalin dee ammaanka la sugaayo oo iyadoo xildhibaanadii qaranka magaalada muqdisho lagu dooranayo oo gobolladii kale ayagoo waxba ka dhicin lagu soo doortay in maalmahaas ay dadku iska dulqaataanna aadaan ula hadalnay oo waa laga hadlay idaacadaha ee meel kasta ogeysiisaa dadka laga siiyey waxaana u soconnay hadaf intaas ka weyn iyo masiirka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimo in la gaaro marka waa sax cabasha waa jirtaa laakiin cabashadaasu haddana mid aan ognahay ahayd dadkana markasta aan lahayn waxaan u soconnaa intaas ka weyn muddo yaroo kooban ayna xirnaa doontaa meelahoiyo aad ha loo dulqaato magaalada sidaad ka dhawaajisay waxaa ka dhacayay doorashooyin xildhibaanada qaar gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi oo kale iyo banaadiriga dad badanna waxa ay iyagu ka hadlayeen maqaamka magaaladu ay yeelan doonto oo aan la sheegin sida uu noqon doono taas oo dadka qaar ay u fasirteen in magaaladii dadka matela ama matalaadii magaalada muqdisho ay ku lahaan lahayd dowladda dhexe ee la dhisayo hadda ay meesha ka baxday sidaasina ay wax ku waayeen marnaba ma soo hadal qaadeen oo ma isku daydeen in arrinkaasi aad ka hadashaan oo dadweynaha iyo su-aalahaas isweydiinaya aad jawaabta u baahan yihiin siisaan wallahi dabcan horta markii la yidhaahdo magaalada muqdisho dee inay maqaam ay yeelato iyo inay maamul ama state yeelato dee midaasu iyo inay yeelato inay ku yeelato aqalka sare oo kale inay ku yeelato matalaad ay ku yeelato dabcan waa aad iyo aad aad ula socotayna hadda dee aadaan uga hadalnay oo waxyaala mudaharaadya waaweynaa magaalada ka dhacay oo maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayo waxaa ka dhacay dee kulamo kala duwan oo odayaasha dhaqanka bulshada rayidka dadka deegaanku ay aada maaragta uga hadleen waxaa lala hadloo kale oo ogeysiis ama beesha caalamka ha noqoto ama hogaamiyaasha madasha qaranka ha noqoto marka dee midaasu wax aada iyo aada looga hadlay aheyd hadda markii ugu dambeyday maalintii ugu dambeyday oo la yidhi sideed iyo toban kursiya waxaa lagu daray aqalkii sare waa wa waa guddoomiyaha gobolku iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir shir deg dega oo hameenkii markii warqadda ay soo baxday ay yeesheen waxaa aada looga hadlay arrintaasaa looga hadlay mana ahan arrintaasu dee arrin hadda maaragta ama maamulka ama dadka gobolka banaadir degano ay raalli ka yihiin marnaba inay saas wax u dhacaan marka dee waxba hadda keeni mayda in ama la dagaalamo oo si silmiya oo wanaagsan oo dee dowladnimo ay ku jirto in loo raadiya waxa maqan qorshaha maamulku waa saas dadka gobolka banaadir degana saas u yahay marka hawshaasu hawl socoto waaye marnaba lagama quusan wayna socotaa marka markii hore maadaama la yidhi matalaadii gobolka banaadir uu ku yeelan lahaa aqalka sare muddo dheera lagu soo celceliyo aada loogu soo celceliyo marka hawshaasu hawl taagan waaye maahan wax laga jiifo ilaa iyo haddana waa socotaa maamulka gobolka banaadirna geed dheer iyo geed gaaban wuxuu u fuuli doonaa in la helo matalaadaas maaragtay shacabka gobolka banaadir degan inay matalaad siyaasadeed inay ku yeeshaan xanaanka hadda socda inay ku yeeshaan waa tahay aad baad mahadsan tahay waan isku soo laabanaynaa su-aalaha aan qabo dhegeystayaasha ayaan markan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato dhegeyste mayna maqlaysaa bismillah si wanaagsan baan kuu maqlaa Magacaagi Maxamed deegaanka.
sheekh muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal su-aasha koowaad waxay tahay dabcan inta badan waxaan maqlnaa in uu ninka odaga hadda meesha fadhiya waa salaamaya si marka marka koowaad inuu ku magacaaban yahay eh, xog- ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda Eh, magac ahaan marka laga tago awoodda intee la-eg ayuu ku leeyahay inuu maarata hay-adaha amniga la falgalo ama uu eh, ma garanaysaa yani uu howlgeliyo ama ay ay talooyin ama xog ay kala qaataan taa waa mid midda labaad aan raba inaan weydiyo waxay tahay dabcan gobolka waxaa la xareer mariyey xaquuqdii uu lahaa oo uu ku lahaa aqalka sare ee maalintii la ansixinayay ama la bilaabayana waxaa furneed waddo ah in yani lagu dhego oo lagu majido laakiin ma dhicin maxay hadda keenaysaa ama macno maxay samaynaysaa haddii mar madaxweynihii ugu horeeya iyo guddoomiyaha gobolka iyo ay yani fududaysteen mar aqalkii la dhisay eh, in hadda eh, la dood iyo la sameeyo iyo wax kale ma ma- maxay wax- micna- micnaha noocee maxay soo kordhinaysaa labadaas su'aal aan rabaa.
waa tahay waad maqlaysaan oo malaya maxamed eh, oo muqdisho jooga su-aasha uu qabo waa waa mahadsanyaha dhegeystaha aad iyo aadaan u maqlaaya de horta eh, midda su-aasha hore uu i weydiiyo ahayd amniga maxay falho amniga wa- waxaan u malaynayaa inaad aad iyo aad ula socotiin isaguna uu la socdo dee amniga maamulka gobolka banaadir dee waa tii hay-adaha ammaanka heer gobol een mar hore eh, la hoos keenay waxaan ku leenahay dowr aad iyo aad u weyn amniga magaalada muqdisho iyo sida uu u dhacayo hay-adaha ammaankana ama ha noqoto maaragtay guddiyada amni ee loo xil saaray ee- ee- ee doorashooyinka ka dhacaya magaalada muqdisho oo qaarna hadda nagu soo socdaan qaarna ay dhaceen guddigaasna dee aniga shaksiyan ka midaan ahay ee gaar ahaanna dee ee hay-adaha ammaanka heer gobol annagayna hoos yimaadaan wada shaqayn rasmi ahana naga dhexayda wax hadda annaga aana ogeyn magaalada muqdisho amni ahaanna kama dhacaan een waana la soconnaa afar iyo labaatan saac haddii meel la baaraayo iyo haddii meel la xiraayo iyo haddii la rabo howlgal intaba marka een gacantaan ku haynaa taas een waxaan rabaa inaan dhegeystaha u sheego qodobka labaad dee midaas midii eh, su-aasha kaleu iga weydiiyeen waxay ahayd sistamka soomaaliya iyo dhismaha iyo dowladnimadu ma dhammaan wax socda waaye een macnaheeduna maahan dee hadda wax soo afjarma inay jiraan haddaba sideed iyo tobankii kursi oo lagu daray eh, waa ta hadda la yidhi dee dib ha loo dhigo ilaa maaragtay eh, baarlamaanku een maadaama dastuurka ay ku qoran tahay konton iyo afar inuu aqalka sare noqdo een in dib maaragtay looga codsado ama loo weydiiya baarlamaanka qodobkaas maaragtay inay ay ay wax ka bedelaan marka dee hanaankaas hanaan socda waaye annagu dee marnaba sideedaba waa aniga kuu sheego ku iri meesha dee qadajac iyo dagaalan iyo waxba mataraane hanaan iyo system dowladnimo wax lagu raadiya marka dee annaga dee inaan qaabkaas wax u marno ku raadino mar guddoomiyaha gobolka iyo madaxweyne iyo qofku raba ha ahaadeene dowrka gobolka banaadir uu leeyahay laga aamusana maba jirinba oo systemka iyo hawshu sidaas u socota marka dee dadku waxaa laga yaabaa eh, gobolka banaadir een, inaysan eh, eh, eh, mararka qaarkood hadda meelaha kale dowlad goboleedya iyo waxbaa ka dhisan marka waxbaa dhiman annagana dee dowrkaas weli maaragtay waxaan rajaynaynaa inaan heli doono xuquuqda gobolka banaadir uu leeyahay marka ha- systemka iyo dowladnimada iyo hanaanka eh, eh, rasmiga wax socda waayo maahane wax laga quusta marnaba ma jiraan waa tahay waad mahadsan tahay eh, maxamed dhegeystayaasha fursado ayaan weli siin doonaa waan isugu soo laaban doonaa een, dhinaca kale waxaa jirta in magaalada muqdisho een, dadka mararka qaar waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah dad xiran dareyska dowladda oo ciidan ay ku sheegaan inay dadka dhac u geystaan gaar ahaan een, meelaha dadku ay isugu yimaadaan qaarkood bajaaj markay ku socdaan in la joojiyo dabadeedna laga qaato waxyaabaha ay haystaan sida mobeelada iyo waxyaabo een, kharashaad yaryar dadku ay suuragal tahay inay wataan arrimahaasi aad bay usoo badanayeen muddooyinkii ugu dambeeyey cabashada dadka ka soo yeeraysa ee ku aadan arrinkaasi maxaa idinkaga qorshaysan walahi dee een, waxaa laga yaabaa in horta waxyaalaha qaarna mararka qaar eh, aad looga badbadiya laakiin waxaan kuu sheegaa eh, dowladda iyo maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka een, ka shaqeeya gobolka banaadir marnaba eh, dadka in la gacgacmaysto ama dadka in wax laga qaato raalli kama aha Een, inta badan waxaa la yidhaahdaa dad diriir dowladeed wataa ah, xaafadaha laga yaaba inay meelo fogfog ku yaaliin aa lagu arkaa mararka qaar hawshaas xataa maadaama la yidhaahdo inta badan dariis ay wataan ciidan ciidamo waxaa jira isku dhafa oo la sameeyey oo si toosa uga howlgala gobolka banaadir oo loogu talagalay maaragtay dadka noocaasa ama burcadda ah ama in la ay ka howlgalaan oo ay gacan biro kusoo dhigtaan oo kusoo dhigaan oo ay soo qabtaan marka waa laga yaabaa dee waxyaalaha mararka qaar sida hadda wax loo sheegayo inay wax u dhacaan meelaha qaar wax ay uga dhacaan ilo il ma dhowrto oo dee ma ogtahay nin tuuga oo rabo qof inuu isbaaraysto oo meel fog ama meel luuqa intuu qof u galay ku isbaaraysanaya dabcan ciidamada ammaanku mar kasta indhaha kuma hay karaan laakiin haddana iyadoo la dadaalayo oo aad wakti loo gelinayo in dadka ammaankooda la sugo aada loo dadaalo ayaan ciidamadaas hadda aan kuu shamayna kuu sheegayo isku dhafka la sameeyey oo loogu talagalay inay ka hortagaan dadka noocaasa oo maaragta laga yaabo inay shacabka waxyeeleeyaan marka hawshaasu hawl oo aada iyo aada gacanta loogu hayo waayo maamulada degmooyinkana ayaga laftirkoodu ilaa hameenkii ay soo jeedaano ilaa xiliyo dambe oo ay wakti badan ku bixiyaan oo hameen kasta laga yaabaa inay maaragtay soo qabtaan mararka qaar dad maaragtay howlahaas ku howlan marka hawshaas gacantaa lagu hayaa waana hubaa haddii maaragtay waktigaas dheer iyo ciidamada isku dhafka iyo maamulada degmooyinka oo soo jeeda iyo waktigaas shirarkaas inta la isugu yimaado wixii soo kordhaba looga hadlaayo haddayse jiri lahayn maanta magaaladu heerka ay taagan tahay iyo amnigeeda iyo sida la isugu halayn karo marnaba ma ma ahaateene wakti dheera lagu bixiya iyo soo jeed badan waxaa laga yaabaa dadka qaar inay iska dhaliilaan maaragtay laakiin waxaan hubaa aniga ciidamada ammaanka iyo inta ku howlan ammaankana aan uga mahad celinaya ana ogahay waktiga faraha badan oo ay ku bixiyaan magaaladaas amnigeeda in dadka shacabka midka maaragtay raba inuu wax dilo ama midka raba inuu wax isbaaraysto annaga waxba isku markaa ay dhaamaan inaan wakti badan ku aad waad mahadsan tahay dhegeystayaasha ayaan mar kale fursado siinayaa dhegeyste ayaa khadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya su-aasha aad qabtid aad weydiinayso gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga gabiley somaliland ugu horeyn waxaan salaamaya dhammaan daxda c o eda waxaa kaloo aan salaamayaa watida barnaamijka guud ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir mudane gudoomiye sidaan la wada socono magaalada muqdisho waxay wasigelisay xildhibaanadii gobol xildhibaanadii baarlamaanka la soo doortay iyo kuwii ambalkale dhawaanna waxaa warkuleelaha inay ka dhacdo halkaasi tartankii doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa haddaba kamaamul ahaan maxaad ugu talagaseen xagga amniga sideed aad ugu diyaargarowdeen inaad doorashada dhici doonta iyo xildhibaanada iyo xubnaha halkaa jooga amni ahaan amnigooda aad ku sugtaan su-aasha kale aan ku weydiinayaa waxay tahay mudane mudane guddoomiye ku-xigeen dalka waxaa laga sameeyey maamul goboleedyo kala duwan magaalada muqdisho weli ma hadda ama gobolka banaadir ma hadda kaalinta ay kaga jirto maamul goboleedyada dalka laga sameeyo haddaba shacabka gobolka banaadir ee maanta ku dhegeysanaya maxaad u sheegi lahayd sidee maxaa loogu talagalay gobolka banaadir inuu noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay wacalaykum salam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud oo gabiley jooga ayuu kaasi ahaa waad maqlaysay su-aalaha qaar inkastoo aan filayo inaad aad ka soo yara jawaabtay aad iyo aad aad iyo aad aan u salaamay waa ka qaaday salaantaas waa mahadsan yahay gobolka banaadir dabcan waxaan isleeyahay doorashadu waa hadaayan kaaga soo sheekeeyey midda hadda soo socota dee waxaa hadda haray guddoonka baarlamaanka labada aqal dee dabcan ku-xigeenadiisii ku-xigeenadii iyo tii madaxweynaha marka aada iyo aadaan maaragtay howlahaas waana la diyaariyay goobahay ka dhici lahaayeen ammaankoodana dee wakti horaa laga fakero oo aniga kuu sheegayo guddiyo fara badan oo waxaa jira guddi heer qaran iyo guddi reer gobol intaba waa jiraan oo howlahaas ammaanka gaar ahaan meelahaas doorashooyinka inay ka dhaceen loogu talagalay iyo waktiyada doorashooyinkaas ay dhacayaan magaaladan ammaankeeda inay ka shaqeeyaan loogu talagalay marka waa ku kalsoonnahay aada iyo aadaan ugu kalsoonnahay kuwii hore sidii aan kalsoonida ugu qabnaan ugu qabnaa inay maaragtay aan gacan bira ku qaban doono dabcan waxa aad arkaydiin oo ammaanka hadda ku dhacaya ama xildhibaanadii la dhaariya ha noqdeen ama kuwa hadda maaragtay xildhibaanada lasoo doorta ha noqdeen ammaanka iyo nabadgelyada ay ku dhammaata kuma aysa imaan iyo maaragtay in si dheeldheela kuma aysa imaan wakti badana loo furay wasoo jeed badan iyo fikir badan iyo wakti badana la geliyay marka taasna waa kasii adag tahay macnaha waktigii awal la geliyey iyo wakti ka badana la geli doonaa doorashooyinka maaragtay heer qaran ee soo socda madaxda qaranka lagu dooranayo marka su-aasha kale waanigii taasi waa ka jawaab hore uga jawaabo maqaamka iyo magaalada muqdisho say noqoydo iyo matalaadii siday u heli lahayd hawsha socotay ka mid tahay oo maamulka madaxda maaragtay eh, madaxda qaranka iyo heer qaran intaba gacanta lagu hayo magaalada muqdisho ma ahan en hadda eh, sidaas mm, ma looga jiifo waa waa aada loo soo jeedaa yacni waana waana dhismaydaa waana heli doontaa maaragtay aad iyo aadaan ugu kalsooni qornaa inay heli doonto eh, maqaamkeeda oo ummadan gobolka banaadir degan oo matalaad rasmi ay heli doonaan marka hawshaasna gacanta lagu hayaa marka shacabka gobolka banaadirna dee waa dhegeystaan maalin kasto hadallada maaragta kasoo yeeraya eh, madaxda qaranka ama maamulka gobolka intaba marka hawshaas waa hawl gacanta lagu hayo oo socoto processkeedu u socdo waxaan jeclahay inaan ugu dambeyntii aan ku weydiiyo marka nabadgelyadu waanu ka wada hadalnay dhinacyada maqaamka magaalada muqdisho waanu ka wada hadalnay sanadkanna wuu sii dhammaaday sanadkan labada kun iyo toddoba iyo tobanka maamulka gobolka banaadir maxaa u sawiran sanadkan cusub ee ee bilaabmay marka la fiiriyo dhinacyada horumarka nabadgelyada iyo arrimaha bulshada wallaahi dee gobolka banaadir en, sanadkii hadda lasoo dhaafay oo hadda guddoomiye yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha ee hadda jooga uu xilka hayay oo uu hogaansaday sanad guuradiisii en, bishii hadda lasoo dhaafayay la qabta dhexdeedii e, waxaa u hirgalay maamulka gobolka banaadir mashaariic waaweyn oo uu lix iyo labaatan sano muddo ku dhow ama shan iyo labaatan sano aan magaaladan ka hirgelin waxaan dhihi karaa farxad weynay noo aheyd gaar ahaana dee hogaanka markaas dee gobolka hogaaminayo guddoomiyaha farxad gooniye u aheyd oo ay ka mid yihiin jidad afar laami oo uu ku jiro jidkii wadnaha in la dhisay macnaheedu marka ma sahlana afar laami oo ajaanib ah lala kashan oo lacag banaanka ka timi aa lagu dhisay canshuurihii iyo barnaamijkii mashruuc ee guddoomiyaha gobolku en, uu keenay mashruuc weyn oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqa markii hore en, dalkaaga dhisa ahaa laakiin guddoomiyaha gobolka uu aada isaguna inta usii fakeray hal dollar dalkaaga ku dhisa mashruucaas lagu dhisay sanadka soo socda en, guddoomiyaha gobolku en, markii habeenkii dhow sanad guradiisa uu ka hadlayay waa kii ka hadlay oo yidhi intii sanadkan aan ku guuleysanay ama inta badanaa noo qorshaysan marka mashaariic waaweynaan hortaalla waana ku kalsoonnahay inaan fuli doonno hadduu ilaah yidhaahdo in matalaadii iyo maqaamkii iyo la helo magaalada muqdisho dadkan gobolka banaadir degan iyo ayagoo maaragtay eh, laamiga laamiyaal iyo dhismooyin muhiima oo bulshada soomaaliyeed sida hadda maaragta ay tii ugu farxeenba ay kusii farxi doonaan annagooba isdhihi karnaba magaalada muqdisho afar jid ama shan jid oo kale haddii la dhiso dhammaanteed wada laamiyay noqon doontaa saasna rajadeenu ay tahay marka aada iyo aadaan maaragtay en, haddii ilaahay nafta noo daayo waktina aan ku gaarno aan ugu kalsoonahay inaan eh, mashaariicdaas aan soo sheegay eh, kala duwan in en, la hormari doono magaaladan waxaa la rajeynaya inay noqoto eh, sanadka soo socda eh, maadaama shirkad nadaafadeed oo aada u xoog badan en, ayada laftirkeeda sanadkan gudidi gudihiisa dabayaaqadiisa lagu dhawaaqay inay sanadka soo socda lagu xisaabtamo inay noqoto magaalo aada iyo aada nadiif u ah oo biyomareenadeedii iyo nadaafadeedii iyo nalaynteedii iyo waxeedii oo dhamo ay aada isku raacaanun amnigana uu yahay qodobka koowaad oo mar kasta xoogga la saarayo En, marka wax badanaan aada iyo aada u rajeyneynaa waana ku kalsoonahay inaan inaan fuli doono hadduu ilahay yidhaahdo. maxaa yeelay dowladnimada soomaaliya sanadba sanadka ka dambayda iyo maalinba maalinta ka dambayda bilba bisha ka dambayda waxaad moodaa aada inay usii koraydo ay xoog badan xoog eh, badanayso maxaa yeelay dee waxyaalahaas u sheegaya inkastoo hogaanaha u baahan tahay oo hogaan rasmi ah oo wax qorsheeya markasta loo baahan yahay oo la yimaada saliima oo wax dhisi kara haddana waxaa muhiima dee dowladnimada laftarkeedu markastay sii xoog badatana waxaa sii xoogeysanaya in wax alaalayo wixii maaragtay eh, eh, eh, eh, dowladnimada iyo dadkii canshuurihii in laga qaado oo ay fududaato in dadkii wax loo qabto waa tahay dhegeystihi ugu dambeeyey ayaan markan fursad siinaya jiro haloo dhegeystamayna maqlaysaa si wanaagsan waan ku maqlayaa jamaal waan salaamayaa v o eeda iyo mudanaha ku sugan magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeen gobolka banaadir amniha amniga magacaygu waa xasan weheliye waxaan ku suganaa magaalada amsterdam ee waddanka holland mudane waan ku mahad celinayaa marka koowaad marka labaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal su-aashayda oo ah ma la dhihi karaa mudane gobolka banaadir amba maamulka gobolka banaadir ma ay qaban hawsh looga baahnay waxaa maanta ka hadlaysid oo ah amni iyo eh, nadaafadaan qabanay wadooyinaan furnay waa wax ugu fudud oo la dhihi karo waa qabateen laakiin markaa si xaqiiqa u fiirisid maamulka gobolka banaadir wadooyinkiisa aad fiirisid wadooyinka qashinka weli sidii u yaaliin iskooladii oo magaalada muqdisho caankueed weli ma dhisno isbitaaladii magaalada caankueed weli ma dhisno Eh, isku socodka dhanka magaalada haddaa fiirisid waxaa arkaysaa xarunta maamulka gobolka banaadir ugu yaraan saddex kilomitr afar kilomitr waxaa ku gudaaman dhagxaan hoteeladii magaalada muqdisho meelaha ugu fiican oo maanta la tegi kara ah dhagxaan dhagxaana ku xiran xarunta madaxtooyada sidoo kale eerboorka sidoo kale waxaa idiin qabsoomay oo aad dhihi kartid mudane waxaasaan qabanay soo keliya lama dhihi karo inaa wadooyinkii aad kala xirteen oo wadooyinka magaalada muqdisho aad kala xirteen inta adinka isku furi lahedeen waa tahay waa waa aad iyo aad uu umahadsan yahay dhegeystahaasi Een, waa waa fikirkaada waa fikir cajiiba waana kaaga mahad celinahay laakiin waxaad moodaa een, inta badan dee dadka a- ama meelahaas jooga ama maaragtay e- e, laga yaabo inaysan maaragtay aada uga warqabin waxa la qabtay ama waxa socda oo wax loo sheega keliya inta badan inay maqlaan ama wax meel ku qoran oo websaydi ay qorayaan inay arkaan inta badan laga yaabo E, waxaan rabaa magaalada muqdisho dee meeshii ay ka timid iyo hadda maanta meesha maraydo hadday noqoto amni ahaan iyo hadday noqoto eh, bilicda iyo horumarinta ka socota iyo yacni jidadka een, sida ay u dhisan yihiin inaad adiga aragtid oo timaadid waa waa hubaa inaad dhihi doontid een, ma u malaynaysaan waxayna yihiin maxaa yeelay sida adiga hadda aa u hadlaydid dadka si shisheeya ama si kale u hadli jiraan magaalada intay yimaadeenan ku marti qaadnin soo dhaweynaan waxaan hubnaa inay yidhaahdeen annaga saan mana u malaynayn Eh, eh, magaalada muqdisho asaan ahna ismaana lahayn marka een, magaaladanu horumar weyn ah ka socda walaalkeyow een, aad iyo aadayna meel fiican u maraydaa een, shalay meeshii ay joogtay iyo maanta meeshii joogtana waa meel iyo maal meel la-aana la isku yidhahda shalay iyo maanta la yidhaahdaa marka taas saasaan kaa leeyahay qodobka labaad oo oo ahaa een, maga- gobolka banaadir eh, dhagxaa ku xiran dee gobolka banaadir waa meeshii xarunta dhan ee gobolka banaadir em, magaaladan muqdisho looga telinayo ma f- ma sahlana yacni si fudud inay e- e, inta meel kasta la iskaga furo en, ay cadowga iskaga soo galaan marka taas waxaan kaa leeyahay gobolka banaadir xarunta looga talinayo iyo meel kasta oo dalka looga taliyo ammaankeeda adduunyada hadda hormartaa meel kasta markii aad tagtid aad sida loo adkeeyo ammaankeeda aa aragta marka dee annagoo hadda ee soomaaliya oo ah, dowladnimadeenu ay tahay dowladnimo hadda korayda oo maalin walba horumar sii gaaraydana cadowga si kastoon maaragtay aan iskaga dhici karna iskaga dhicinaynaa aadaad umahadsan tahay eh, xasan weheliye sidoo kale een, maxamed axmed diiriye adiguna waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed diiriye gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada gobolka banaadir oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martii noogu ahaa intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa la nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhegeystayaal haddana kusoo dhegeys- kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal ka sokow qaafiyadda iyo miisaanka oo labadii toddobaad ee aan soo dhaafnay aan barnaamijkan kaga faallooday waxaa iyaduna jirtaa tilmaan saddexaad oo maansada soomaalidu ay wadaagto taasoo ah luuqda oo qayb waliba ay leedahay middeeda u gaarka ah ee markii la maqlo loo garanayo runtii gabyaaga aan tixihiisa ku luuqayni aad ayuu soomaalidii hore ugu yaraa haddiise wax ugu wacanba aanu maantaa ku luuqayn karayn si uu damco inuu dadka u sheego cudurdaar ayuu ka hormarin jiray wuxuu odhan jiray ragow maanta fahmadarraa e hayse oo luuq ma tahli karee hala ii dulqaato markaas buu sida hadalka caadiga ah tixda u sheeg sheegi jiray inkastoo aanaan wadahayn haddana maansayahanada qaarkood waxay lahaayeen luuq u gaara oo dadweynuhu kolkay maqlaanba ay ku garan jireen raggii sidaas ahaa ee aan nolosha ku arkay waxaa ka mid ahaa guuleed jucfe cali xuseen xirsi xaashe cali yaasiin nuur godane maxamed ismaaciil cabdi iidaan faarax ibraahim mire oo fiqi buraare loo yiqiin cabdulaahi suldaan timacadde cabdilla raage iyo qaar kaloo laga yaabo inaan soo gaaray asii haatan xusuustayda ka maqan dhabtii wax weyn ayay luuqdu maansayahanka ugu filan tahay maxaa yeelay hannaanka waxgudbintiisa ayay bishaa dareemada dadka dhagaysanayana way u soo jiidaa kolka uu maago tixuu baryahaa tiriyey inuu cid uun ku saameeyo amaba uu maanka kaga xado allaha u naxariistee tima cadde oo ahaa maansayahan luuqda iyo arartuba ay la weynaayeen labadoodana handaba ku qabay ayaa beri gabay ku darsaday rag baa calaaliyehe maalintaan caynabka u fuulo caynaanka goortaan qabsado calas la heenseeyey cagta waxaan u saaraa jidkaan caanka ku ahaaye abaadeerahan kaga tagaa cayn duleedka ahe sidii aad cargaagtamay markaan dhuunta ka cisiiyo cusayb waan ka soo saari jiray meel cedeydiga arar culus codkiiyo luuqdu waa cuduudaheedii iyo carab laylyan laab culan haddii la cuskisiin waayo cayo iyo wuxuu kaa noqdaa cawska liishaday kol dhoweyd sidaan idhi raggii luuqdooda sida tima cadde loo dhegtaagi jiray ee gabaybaradku intuu ku dayo is yidhaahdo wuu ka dabalumi jiray waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa cali cilmi oo cali afyare lagu naanaysi jiray dhowr siyood ayuu cali gabayadiisa geeraaradiisa iyo masafooyinkiisa ugu luuqayn jiray anigase waxaa weligayba iila macaanayd tii uu ku qaaday tixdii jacaylka ahayd ee safiya cismaan la baxday waa tii uu ku oran jiray
dabinka maanta ayay samadiyo waxaan marahayaa saanigaa dhixii hadbaaniga oo suuxaybaan suuinqanayaa iisa alhayga moodina cashqeego iga salweeyane isaalhayga moodina cashqigu iga salweeyaani xalaytu saami leylkii kolkii unku wada siixday waxaan sugayey mooye ilaan saasun ku ahaa ayay sidii culima suun xidhatay oo doorti cuni weydey ama niman sidcaaldheed qabtay oo suun la dhuga tuumay waxa sabarku ii dhuugtay
gabayga iyo geeraarka keliyihii luuq ma lahayn waxaa sidoo kale iyagana lagu luuqan jiray heesaha dhaqanka oo kuwa cayaareed iyo kuwa howleedba isugu jira waxaa marka hawshooda lagu jiro luuq u gaaro lahayd heesta geela midda looda tan ariga tan gammaanka midda maanyada tan caanadhulista midda carruurta tan salsalka loo yaqaan ee awrta marka la raraayo loogu heeso iyo wixii la mid ah sidaas oo kale hees cayaareed walibana luuqdeeda loo yaqaan ayay lahayd sida cayaaraha saylicida batarka dhaantada walasaqada shiribka buraanburka saarka iyo wixii la too ah sidaan anigu u haysto hees howleedda suugaanta soomaaliyeed oo idil marka la tartansiiyo midda geela ayaa iila murti badan luuqna iila wacan aan tusaale idinka siiyee anigoo sodcaal ah ayaan ku hakaday tuulo gobolka mudug ka tirsan oo gelinsoor lagu magacaabo waa sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii muddo haatan toddoba iyo soddongu laga joogo mar qura ayaa waxaa dhagahayga ku soo dhacay cod dheer iyo hees inay tii geela tahay aan haddiiba u gartay dabadeedna dawdii uu dhawaaqaasi ka soo yeerayey ayaan u degdegay markaan soo gaarayna waxaan arkay dhallinyaro makaabka cagta ku haysa oo rakaad mooye uu geelu wabax u ahaa inaan ku soo biiray iyo in kale iyaga oo aan isdareensiin dan iyo daaradna iga yeelan ayay halkoodii heestii ka sii wateen mar waxay lahaayeen kor wadaadley kor ninkaa jiray koorna kuu qoray kaaluu mudan yahay
alalaa kor wadaadley alalaa kor ninkaajini alalaa korna kuu qoray alalaa karinkaale alalaahey waale dhacane kalmi mudan yahay
mar kalena isaga oo garwaaqsanaya kolka la dhacaayo iyo marka la dhicinaayo dhiigga uu geelu sababo ayuu hasha eedda kula kufayaa wuxuu weydiinayaa aakhiro dembiga ay darteed u galaan in iyadu ay dusha u ridan doonto iyo in kale markaas buu leeyahay meel xinjiri taal ragna ku xarbiyey xareed ololaay wuxuu raacinayaa qowl qiyaamaha maalinta qabriga wixiina qabsada maadigaa qaba هللي من عندي قال هللي رجلك حربي هللي حرد هللي هللي يوم التلوى هللي وولي هللي قوم قيامة هللي ما انت قبرية هللي وإن قبسرة هللي ما دقا قوى هللي وولي هللي يوم التلوى يوم التلوى ودي وولي bisinkeey ma magowso aaleyha ma tagnimay ay mid midayo aaleyha ma taanay ay bal magowso aaleyha ma tagnimay
magmagowso hama tagin may midmideeyo hama taanayn dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaajaa iyo aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha markana dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington magaalada istanbul soddon iyo sagaal qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar xali lala eegto goob lagu caweeyo oo ay ka socotay dabaaldega sanadka cusub ee labada kun iyo toddobiyo tobanka dadka dhintay waxaa ku jira shan iyo toban qof oo ajaanib ah nin hubaysan oo weerarkaasi ka dambeeya ayaa hadda la raadinaya warbixintan arrintan waxaa nooga diyaariyey nuur xasan nuur buqaari saraakiisha ayaa sheegay in lix iyo toban ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen ajnebi halka meydadka qaarna aanan weli la aqoonsan oo la raadinayo dadka dhintay waxaa ku jiro sarkaal booliska ka tirsan iyo qof u shaqaynayay kalaabka la weeraray warar goor hore soo baxayay ayaa sheegayey in weerarka ay soo qaadeen koox hubaysan oo uu ku jiray qof soo xirtay darayska gaduudan ee ay dadka masiixigu ugu dabaaldegaan ciiddooda ee saanta wasiirka arrimaha gudaha turkiga suleymaan soylu oo saakay ka hadlay weerarkii istanbul ee xalay ayaa sheegay inay aad ugu malaynayaan in weerarka uu fuliyey hal ruux
diğer 18'inin e, kimliğiyle ilgili
marka loo eego warka aanu ka helnay booliska waxaa jiray hal nin oo hubaysnaa maysan ahayn koox waxa weerarka geystay ninka waxa uu ku labisnaa jaakad iyo surwaal gudaha ayuu galay isaga oo xabadaynaya dadka kadibna waxaa naloo sheegay inuu watay dhar kala duwan waxaana markii dambe la sheegay inuu baxsaday ciidamadeena booliska ayaa hadda wada baaritaano ay ku qiimeynayaan xogtan madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan oo maanta ka hadla weerarka ayaa sheegay in turkiga uu dagaal ugu jiro sidii ay u dhammayn lahaayeen dhammaan kooxaha maleeshiyaadka ah iyo kuwa taageera intaba bayaan uu soo saaray madaxweynaha ayuu ku sheegay in keliya aysan la dagaalami doonin kooxaha maleeshiyaadka ah ee weerarka ku haya dalkiisa balse sidoo kale ay ka bartilmaameedsan doonaan dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo bulshada xaaladda halka uu weerarka ka dhacay ayaa hadda xasiloon waxaana goobta xiray ciidamada booliska maxamed xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada dalkaasi wax ku bartay iminkana ku sugan dalka turkiga ayaa v o eeda uga waramay wararkii ugu dambeeyey ee weerarka wararkii u dammeeyey maanta ee xaaladdu ay degan tahay inkastoo dhimashadu ay sii siyaaday oo ilaa iyo hadda soddon iyo sagaal qof ay gaarayso halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa shan iyo lixdan qof dad ka dhintay oo u badan waddamada carabta sida sacuudi arabiya libiya iyo lubnaan ayaa ay sheegayaan laamaha caafimaadku ilaa iyo hadda ninkii falka geystayna ilaa iyo hadda lama qaban balse waxaa la sheegay in howlgalku uu sii socdo weerarkan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee sanadkan cusub labada kun toddoba iyo tobanka loo geysta turkiga sanadkii tegay ee labada kun iyo lixdii waxaa dalkaasi ka dhacay weerarro ay intooda badani sheegteen kooxaha daacish iyo b k k kuwaas oo ay ku dhinteen dad badan oo rayid ah guud ahaan idaacaddeenni habeenimo oo annaga intaa waa falasiini jaamaca oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.